maxkamadda gobolka banaadir ayaa maanta xorriyaddii dib ugu celisay siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo dhowaanta lagu xidhay howlgal laga sameeyey gurigiisa magaalada muqdisho laakiin xeerilaaliyaha qaranka oo isna shir jaraa'id qabtay ayaa go-aanka maxkamadda kadib sheegay inay raacfaan ka qaadanayaan wariyaha v o eda sinab abukar maxamed ayaa warbixintan ka soo dirtay muqdisho dhagaysiga caddeemihii ay soo uruuriyeen dacwad oogayaasha iyo tan qareennada u doodayay siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur kadib ayaa guddoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir awees sheekh cabdulaahi oo gabagabadii akhriyey go-aanka maxkamadda ayaa ku dhawaaqay in xorriyadiisa dib loogu celiyey siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur kadib markii dembi lagu waayey guddoomiyaha waxa uu sheegay in xeer ilaalinta ay ku guuldareysatay inay keento caddeemihii looga baahnaa islamarkaana ay soo bandhigi waayeen warqadihii lagu amray soo qabashada siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur sidaa daraaddeedna ay maxkamaddu amartay in la sii daayo cabdiraxmaan cabdishakuur oo si damaanad ah xalay lagu sii daayay markii hore xaafiiska xeer ilaalintuna wuxuu ku guuldaraystay inuu maxkamadda keeno cadaymo waa farsay dhammaystiran maxkamaddu markay aragtay qodobka toddobaatanaad faqradiisa labaad xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed iyo qodobka toddoba iyo toddobaatan iyo toban iyo saddex ee isla xeerkaas maxkamaddu markay aragtay danta guud ee cadaaladda waxay soo saartay go'aanka soo socda maxkamaddu waxay xorriyaddiisii u soo celisay cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ina maka xasan xalane afartan iyo sagaal jir ah ku dhashay buulo bardo maadaama aan loo xirin lagu soo xirin waaran maxkamadeed maxkamadduna waa noo xiranta
siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo bannaanka hore ee maxkamadda gobolka banaadir kula hadlay warbaahinta ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay maxkamadda ay go-aamisay inaanu wax dembi ah lahayn loona soo celiyey xorriyadiisa cabdiraxmaan cabdishakuur waxa uu sheegay in falka lagu weeraray markii hore gurigiisa uu ahaa mid gardarro ah laguna laayay ilaaladiisa sidoo kalena hantidiisa lagu burburiyey waxa uu sheegay in ay dhammaatay qaybta hore ee dacwadda ayna jiri doonto qayb labaad oo dacwadda oo ay kula xisaabtami doonaan dhibaatadii loo geystay dacwadana dhegiina ku maqasheen aniga waxaa isaaran keliya inaan u mahad celiyo garsoorka gudoomiyaha gobolka maxkamadda banaadir inaa cadaalad u mahad celiyo inay cadaaladdii guulaysatay waxaan kale u mahad celinaya odayaashii iyo siyaasiyiintii iyo xildhibaanadii arrintaygu dhinac istaagay xilligii muddada adeegan ku jiray iyo qof kasta u haylisay cadaaladda iyo dhismaha dowladda dowladnimada soomaliya u mahad celinaya waxaan kaloo u mahad celinayaa dadka saxaafadda iyo dadweynaha soomaaliyeed ee meel kasta ay joogaan ka taageeray keeskayga iyo arrintayga sida gardarrada iyo dulmiga laygu soo weeraray hantideedii lagu burburiyey istaafkaygii lagu laayay uga dhiidhiyeyne waa u mahad celinayaa dacwada qaybteedii horaa dhammaatay qaybtii dambena way furmi doontaa oo aniga xaqa aan lahaa ciddii igu soo been abuuratana beenteedii waa la caddeeyey waxaan ugu baaqayaa madaxda dalka haysataa waa laga gudbay xilligii qore caaraddiis wax laguma quunnaya dalkaanna xili dib loo celiyo ma joogo dastuurka iyo sharciga ka taliya labada guddoon ee baarlamaanka iyo aqalkasana waxaan ugu baaqayaa in ay sharciga la tiigsadaan cid walba oo sharciga ka weynaato xildhibaanada baarlamaankana waxaan ugu baaqayaa dalka waxaa lagu wada joogi karaa waa sharci ciddii gabtay mas-uuliyaddeeda inay kula xisaabtamaan labada aqal dhexdooda amaasanta abukaata tahliil xaaji axmed oo ka mid ah qareennada u doodayay siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa soo dhoweeyay go-aanka maxkamadda uu ku tilmaamay mid cadaalad ah
waxaana qareen u ahaa ninkii odagaa hadda la sii daayey cabdiraxmaan cabdishakuur warsame waxaan kaloo qareen u ahay dadka dhibaatada ku gaartay gurigaas dhammaantood oo kuwa dhintay iyo kuwa noolba ah marka waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta waxay markhaati ka tahay xukunka maxkamadda talinta sharciga iyo sarraynta sharciga inay jirto waxaan leenahay maxkamadaha waxaan uga rajaynaynaa inay sidaas iyo si ka fiican mar kastaba yeelaan eedaysanu wuxuu sheegay in qayb dambe loo gudbi doono oo dacwadda ah qaybta dambe dacwadda waxay tahay in magdhow la weydiiyo dowladda in tallaabo laga qaado dadkii dadka laayey maadaama lagu laayey sharci darro iyadoon waaran la haysan gurigii la dudumiyena in la dhiso isaga laftigiisana abology in la siiyo
dacwadda hadda soo dhammaatay maxay ku koobnayd dacwada soo dhammaatay waxay ku koobnayd waxaa lagu eedeeyey inuu qayb ka ahaa abaabulay ka dembeeyey in dalka jamhuuriyadda soomaaliya qayb ahaan ama kulli ahaan cadow shisheeye loo dhiibo falkaas wuxuu ku imaan karaa adeegsi xoog mana dhicin dhul soomaaliyeedoo la haystana ma jiro way joogaan ciidamo shisheeye laakiin dowladda soomaaliya keenta isaga ma keenin dhulkana ma haystaane dowladday kaalmeeyaana la yidhaahdaa saas daraaddeed dembi aan jirina lagu eedeeyey inkasta oo maxkamadu ay sheegtay inaysan raacfaan qaadan karin xeer ilaalinta soomaaliya ee dacwadda kusoo oogtay cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa misana xeer ilaaliyaha qaranka doctor axmed cali daahir oo shir jaraa'id qabtay waxa uu go-aanka maxkamadda ku tilmaamay mid aan sharciga waafaqsanayn waxaana uu sheegay inay raacfaan ka qaateen go-aanka ay maxkamadu gaartay waxa uu halkan ku caddaynayaa sbeshal khaas ahaan qodobka soddon iyo sagaalaad ee xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed iyo qodobka afartan iyo toddobaad ee xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed in uu racfaan ka qaatay go-aankii baalmarsanaa sharciga ee uu gaaray guddoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir go-aankaas oonu aragno inuusan sharciga waafaqsanayn maadaama waxa laga doodayay oo keliya ay ahayd in muddo la siiyo xafiiska uu baaris ku sameeyo aynan ahayn in laga hadlo dulucda dacwadda aynan ahayn in lasoo bandhigo caddeemo waxay dacwaddu maraysaa stagekii ugu horreeyey ee baaritaanka maxkamaddu markii horena muddo ka yar afar iyo labaatan sac bay u qabatay taasoo iyadana codsigeennii khilaafsanayd kadibna waxa ay go'aamisay in aan muddo baaris haba yaraatee aan xafiiskii loo ogoleen taasoo iyadana baal marsan sharciga iyo qawaaniinta dalka sidaa darteed go-aankaas baalmarsanaa sharciga ayuu xafiisku wuxuu ka qaatay racfaan si waafaqsan qaanuunka dalka u yaala si kastoo ay tahay dhagaysiga maxkamadda waxaa goobjoog ka ahaa xubno ka socday labada aqal ee baarlamaanka siyaasiyiin iyo dadweyne aada u fara badan seynab abuukar maxamed v o a muqdisho